بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا دائما مباركا فيه raallahada haddiisan indheegana kolley wala waa ulajeeddadaas in sheegay ah maanta wala waxaa waaye maalintii ugu horreysay jaamacad oo bees la'aan lagu dhiganayo waayo oo loogu talagalay dadka aan waalidkooda ka bixin karin jaamacadda waxaa nagu maqaalaa hataa qaar ka mid a inta waxaa fadhiyo oo shan sana lix sana raadinayey inay jaamacad wax bartaan ay laakiin awoodi waayeen jaamacaddan waxaa ku deeqay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xasan cali kaydhe magaceeda waxaa la lahaa jaamacad khayre jaamacadda jaamacad khayraa la lahaa waa khayre university of baydhabo waayo waxaa loogu tala galay inay ka faa'iidaystaan dadka aan awoodin inay iska bixiyaan jaamacadda annaga waa u tagnay xildhibaan ahaan waa la socotaan maxaa lalahay jaamacado waa jiraan laakiin jaamacado waxa waaye oo ganacsigaa ka jira magaalada laakiin tan free waaye boqol meeh laba boqol ha haato saddex boqol ha haato waxa waaye wuu damaano qaaday inay jaamacad afar sano oo asaga maxaa lalahay uu bixiyo uu ku bixiyo xataa hadda uu ku bilaabay maxaa lalahay mashaarkiisii inuu ku bixiyo markaan asagana aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa waa ninka keliya u taagan hadda haddaan fiirino dowladda dhexe asagii madaxweynaha waa dhalinyaro dhalinyaro oo u taagan inay ummaddooda wax u qabtaan waaye saa ka warqabtaan dowladda intay jirtay wax badanaa la qabtay waxaa la qabtay waxaa ka mid ah maxaa lalahaye shaqaalaha camar hadda mashaarkooda on time ay helaan wada shaqaynta maamul goboleedyada iyo dowladda aaday u fiican tahay tan kale maxaa lalahay ciidamada xoogga dalka waa ka warqabtaan lacagta waa waa helaan shaq abuur badanaa la sameeyey xataa wuxuu naga ballan qaaday shaqa abuurada xamar leymeha in baydhow lasoo gaarsiinayo annaga codsiyadii aan ugula tagnayaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa magaalada saa ka warqabtaan saddex boqol oo kun oo qofaa jooga oo soo barakacay magaaladan waxa waaye dadka waxay ka soo barakaceen baahi iyo colaada laga soo barakacay saas daraaddeed magaalada barakacyaashaas joogaan waxaan u sheegnay in biila-aan baydhabo aysan ka jirin wuxuu noo ballan qaaday isla maalintii aan u tagnay wuxuu la hadlay hay-adihii quseeyey shalay waa maqlayseen wasiir ka tirsan dowladda federaalka imaaday oo wasiirka tamarta iyo biyaha cusmaan libaxa imaaday isagoo maxaa lalahay la fadhiistay dhiggiisa maxaa lalahay wasaaradda tamarta usaama waxaa laba bilood oo biidhaamin ah waxaa waaye ballanqaadyadu unaga qaaday ee ka mid ahaayeen booyado inuu usoo gado baydhabo gobolka banaadir aa la amray in booyado loo soo gado dadka aan biyaha aan haysanin si biyo loo gaarsiiyey burakaba waxaa lanoo ballan qaaday in riig lagu qodi doono toddobaadyada soo socda markaan waxaa waaye hadda maanta wixii laga dambeeyo jaamacaddan free way waxaa loogu talagalay qof aan waxba haysanin oon awoodin inuu iska bixiyo macallimiinta asagaa bixinaya lacagtoodii annaga xataa waxaan abaabulinay compoundinga anaa abaabulay markaan waxaa la rabaa qof walba oo baydhabo jooga ama maxaa lalahay shabeellada hoose jooga ama bokool jooga saa ka warqabtaan bokool gobolka bokool waxa waaya dugsare dadkii ka soo baxay barakacyaal ay baydhabo ku yihiin meelo qaarkood degmooyinka kale qasax dheere diinsoor maxaa lalahay deegaanadaas dhan dadkoodan waxaa waaye ilaa buurhakaba intay joogaan dadkii dhan intay u soo barakaceen ha loo sheego oben waa furantay haddii compoundingan uuna deeqi waaye guddoomiyaha degmada aan la kaashanaynaa waxaa waay meel kale aan diyaarinaynaa laba boqol haato saddex boqol haato ballan waxaa idinka qaadaa in waxbarasho bees la'aan la helo jaamacad haato waxaan isku dayaynaa dugsi sare xataa oo bees la'aan in la sameeyo oo dowladda ay leedahay tan hadda shaksigaa ku deeqay waxaa waay sadaqo waaye markaan waxaan isku dayaynaa sida cabdalla deerow isaaq iskuulkaas oo ay joogaan arday aad u badan oo gabdho ah oo xataa macallimiintooda aysan awoodin in maxaa lalahay ay maxaa lalahay lacag aysan haysanin ayagana waxaan u ballan qaadaynaa in mashaar loo samayn doono hadal i dhammaantiis waxaa waaye magaaladan waxay u baadan tahay in la badbaadiyo bulshadan bulshada maxaa lagu badbaadin karaa waxbarashada lagu badbaadin karaa caafimaadkooda in loo dadaa loogu badbaadin karaa dadkan soo barakacay saddex boqol iyo labaatan kun oo qof waaye naqashadoodaaba dhib eh markaan maxaa lalahay magaaladan dadkeeda hala badbaadiyo shalay waxaan noo sheegayay maxaa lalahay dad jiro u dhintay oo baahi daraaddeed u dhintay magaalada inay joogaan in waxaa la rabaa dadka dibadda jiro oo jaaliidaha kala duwan ah australia ha ahaato ingiriiska ha ahaado midooda yurub dhan wixii yurub ku jiro wixii carabta ku jiro wixii afrikada koonfur afrika kulli waxaa laga rabaa maxaa lalahay buurhakaba oo lagu dhammaanayo biil-aan looga dhimaanayo ceelkoo riig riigaa loo gedi waaye intaasoo qalqiyaan dhahay oo dalkii dibadda aan joogno markaan waxaan rabnaa contribution in la sameeyo mas-uuliyiinta lala soo xidhiiro maxaa lalahay dadkan biyo in loo helo waxaa waaye saa ka warqabtaan hadda ka hor naagtoo maxaa dembigeeda dhan waxaa lagu dhaafay eego b i c c waxaa waaye ilaahay ka cabsada barnaamijkaas ha la bilaabo dadka ooman biyo ha la siiyo dadka kale raashin ha la siiyo dibadyaa la joogaa aada biyaa haysataa ardaydaada jaamicaday dhigtaan oo dibadda ah gudiyaa la joogaa waxaa haysataa shirkadaha hataa waxaan ku qasbaynaa maxaa lalahay mas-uuliyiintan in contribution la qaado oo degmada la siiyo si dadkan biyo dhaamintii loogu bilaabo marka waxaan rabnaa qayb weyn in laga geysto ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre iyo madaxweynaha farmaajo waxa waaye qayb weynay ka geysteen ballantay naga qaadeenna waa oofiyeen haddana waa fulinayaan ayagana aad iyo aad ay u mahadsan yihiin ma haddana ilaaha iskale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كسو دوينا قدوميا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم انتين قلال مي مقليسان I hope so حوا قراع يوم بدنا وملينا ان وفانسن ان مقعيس مع ريزن كاميشن وجوكتان halkan waxaa fadhiyay dad aqoon-yahan ah birito adiga jos iskale maanta jaaniskan lagu siiyey waalidiinta qaar baan u jeedaa inkastoo ayna badneen laakiin waxbarashadu waxay ku gaarsiinaysaa in lagu xushmeeyo karaamana ay yeelatid ani maraykanaa ka imi third years aa meesha ku maqnaa alxamdulilah rabbican dad badan oo third years ku maqlan oo aan shahaado ka soo qaadanaa jiro oo lacag kala yimid dad aan waxba kala imaanin dad shahaado kala yimid intaba waa isugu jiraan marka aqoonta waa wax weyn waaye waxayna ku gaarsiinaysaa inaad karaamo yeelatid sida hadda xildhibaanka uu tilmaamay khayre hadduusan aqoon lahaan lahayn maanta prime minister ma noqon lahayn farmaajo hadduusan aqoon lahaynna magaciisu muxuu maanta madaxweyne waddanka soomaaliya ma imaan lahayn marka aqoontu wax weyn waaye intaasoo sano generation to generation buur waa la noolaay haddana biyo la-aanaa loo dhimanaya laakiin waxaa waaye maxaa keenay haddeerta in la abaabulo oo riig lasoo saaro aqoontiyaa keentay in maanta riig uu wax tarayo oo ceelka lagu qadano ummadda uu gaarsiin karo baahida ee maanta u qabto biyaha marka mar labaad mar saddexaad waxaa waaye kheyre aadaan ugu mahad celinayaa waa prime ministerka ugu horreeyey oo kabinetkiisa ka baxo soomaaliya oo jubbaland oo tago aniga markaas waa la kulmay aad iyo aad almost two hours aan wada joogno waa nin hambal ah waa nin maarkino magaciis soomaalinimada iyo waxa uu sheeganaya iyo maarkino magaciisma ay dhab ka tahay waxqabadkiisana maanta waa ujeediin maanta xamar keliya maaha waxyaabaha dowlado hore lagu sheegi jiray xamar keliya in wax kasta inay ku dhammaan jireen in maanta buur maanta ay soo gaartay riigaas loo qodi doono baydhaba ay soo gaartay waxbarashadaas in aan kulligeenna ka wada faa'iidaysano insha allah biidnillahi kariim mar labaad iyo mar saddexaad aad baan idinkaga hambalyanayaa jaaniskan dad badan aan haysanin maanta puntland aan haysanin maarkano magaciisna waa meesha ugu horreysa waa xildhibaan idris aad aan ugu mahad celinaynaa ololaha uu sameynaya gobolka uu matalaayo xildhibaannima uu matalaayo asagoo gobolladii kalena matalaayo haddana kii qaas ahaneed oo uu ka soo baxay oo uu taagan yahay aad aan ugu mahad celinayaa guddoomiye cadde asagana magaciisa carab sooma asagana aadaan ugu mahad celinaya inaan isbarana asagana waa nin dhalinyar marka qofka hadduusan waxba aqoonin waxba mas-uulna ma noqon karo xataa reerkiisa mas-uulka ma noqon karo marka waxaan ujeedaa dhalinyaro yaryar please and please free way inaad timaado xataa waxyaaba personal oo familkaaga inaan kaa caawinaa laga yaabaa laakiin haddaad aaba noo imaanin oo wixii lagu profide gareeyay aadan u imaanin soo dhibaato maaha marka arday badanaan haysanin jaaniska ay haysatiin welcome khayrana maarkano magaciisa muxuu aadaan ugu hambalyeynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أه وبعد xildhibaanka idriis cabditakhtar guddoomiyaha oo nila fadhiyo jaamiciyiinta oo haddaan ka damboyay jaamiciga inta kuwa ramaay dhammaan ardada intaha fadheetay oo yacni geedka nasiibkan aan weel dhadangani xafladun sharafta leh una iskala kulugno saxaafadda hanraabta dhalinyarooda barbaarta iyo intii kale walgorod ah ku qiib galli culamaa udiinka intaba way lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdishe hadal horaa leen dhammaayey xildhibaan cabditakhtar eeda aan dadaali waana walyaraa ee xildhibaan eye isla gordaanan doorashadii inka damboyta ku qiib gali xildhibaanka walhatilay bilaawi ma'e taariikhdiis ana way maga badana lahaa igordaasan aqoonyahanada koonfurta soomaaliya dadkii kow aas aasiya ku mid hay lankaleeraw maaran usofowse cabdinuur afhayeen ahay anina arrimo bulshada aha dadkii liindooradii aha tumun sano ka hor kolley igordaasan meel badana surumi meel shahaado laka dhiiba ama dugsi kora haadoy ama jaamicad haadoy ana an surugna naadiru oo ana garantay shahaado inka dhiibne marka ee sidayba bulshikanoola ahaa toono walin gorday abwaagna ahaa oo wal i gordaye marka reje ee geeka nasiib faylahaan way gulning e weli mahana marne taariikhda dadkan kuwiwiinga ku mid aha ana lihidunkii xornimada soomaaliya kismaayo iyo gobro ku haaye dadkii saaraya ku mid aha calanka soomaaliya weli mahana marne ee mudyaalkan dambooye burburka dhayi weli ku dambooye dowlad oo madawiineshe ra-iisul wasaareshe ee xasuusadaaw gobolada ee soomaaliya ama degmooyinka soomaaliya xasuusadaaw leya wala'an qobadaana leh niinkoo waaye marka ka mahadsanyiin madaxweynaha soomaaliya ee maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha ee xasan cali khayre eeda aan mahadsanyiin xasuusi iyo hana xasuusadeen gaar ahaan gobolkan baydhabo ama baylin gordadaw ee xasuusagna walba ee dadkiin oo walbaradaw kun sagaal boqol afartan iyo litiya la aas aasiisada la sheegaw walbarashooda kuleja baydhawa iyo geeka oo lama kun ee tumi iyo todoba eh farqi weyn aan dhahooy ee jaamiciyiin badan walbar dad oo yacni dugsi kore oo badan iyo haninbaho hayaan ee way ka mahadsana xildhibaanka oo dadaalkaas dheeraadka ee jaysidii iyo intii ku ogolaatay oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee iyo ra-iisul wasaaraga eedaan ka mahadiyaane ilaahay aa mahaddaasay eedaan ka mahadiyaane way kale siin sheegay fursadan ku ku faa'iidaysadey dhallinyaradan haddii walbaradaan way hanuunla kaa madohaye tahriib oo leeraw war tahriib war jarmace war lankaadan tahriibaaso dhulkaadan tahriibaaso hortaha hamaaliha haay haddadaali eeritaan wala ka qaada jari ha harbii walaa baradi walaa suubsadi adiin wal suubsoy dalka iyo dadka iyo dadka iyo diinta walanqobooy tahriib faa'iide malle halku dheeraadoy meel bacda seeta ilaahay lay roogo habadaa walan haynana ma aamaaso weli ilaahay kiin gori lay aamaas dalkiin iyo dadkiin gorada ana marka hadalkayga gebagabaaye ee maka dheeradaw jaamicadan khayre university limbi ee ilaahay aan kama hadiyaani guul hanin hooyatiigu isigna haani ku faa'iidaysadan ilaahay siin kuweela intii dadaalkaasuu bidan ajar iyo xasanaad ilaahay ku siiya waan aan kama hadiyaane isin aan ku qib galeegna mahadsantiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi
bismi illaahi raxmaan raxiim marka hore waalinta ku salaamay xildhibaanka dowladda federaalka hogayaaniinta dadka oo martida ninka dibadda ninka kooyeen banaanka kooyeen iyo dhammaan intii oo hati geeki jaamacadan ardayda ku fadaas insha allahu oo ah ku qiib gali dhammaan dadweynaha asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu salaan kadib runtii ilaahay mahadle geeki farhad winganingata inuuna maamulka degmadeenuuna geeka ku qiib galna jaamacad khayre university of leraw oo baydhow geeka boqol arday liinfur lafadaw inio walka baradan dad dhibaataysan iyo dad walanhaaysana iyo dad ogoon ee iyo dhammaan intaasna iska jaran dad tabar doran taasay geeg eedyadaan ka farahsagna wali kale inta ku sheegna fadaane runtii baydhow walowgi dad badan oo geegka obooda ini walbarasho isku dhiibaan iyo dad badan oon oboodna yeego anaska jaraan meelaraay ogoon iyo dad walban haaysana anaska jaraan dhammaantiyo taasay meylanaa geegka farhad winganingata inuun hanoo deerta ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka unoo geeka maamulka degmada baydhabo ana yeegoo nin hogaamiyaw xildhibaankana idris abdidhaktar oo kumidayy xildhibaanadii oo lukudooradii koonfur galbeed y deegaankiisa ku jeediniyay marka taasay iyadeedan kamaad nagaan taasayn wali sheeno korte ini onay maamul goboleedka iyo dowladda federaalka wada shaqeeyaan maydan ee bulshada maydanti iyo eraan hasilooniyo ku hogaamiyaan siyaasad degan yo ku hogaamiyaan yey sheeno korte ini onay geeka degmadan baydhabo boqol arday geeka iyo lahankadeega ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka usakadeega marka taasi too oo lahankoobo kornow marka wali lena dalkun wali ku jare marar badan inta badan bulshawiinta wali dhegdiyo haka dhiyaase dad badan oo koonfur galbeed sadow dowladda federaalka sadow iyo guraayen oo meelarahayo iska sheegayan dad mu'arada inyo in ama madaaseyo iska sheegayan inyoonay dalkan walba linka gobodhayn runtii makuhayna haddii oo lan xildhibaan ay haay iyo haddii lan wasiiri iyay iyo haddii kaleba makuhayna lan oo dadkan inta ka dhibaataysan oo dowka meelka baraka meelka barakaaday deegaanada ama degmooyinka ama gobolada degmadan baydhabo saddexa me- me- mea ku barakaatay dad oo boqol yoonay sii lama boqol iyo wal dheer goos yaa ku barakaaday antaasay ma aragna dadka hatigee koonfur galbeed sadow dowladda federaalku walma ku hayna leh ma aragna langantiisu qayla dhaamiy geeka kaamamka seeday dadkan dhibaataysan walanka deegawna ma aragna dadka mu'aaradaana leh beledka rooga marka ma jarta way fadaane tanyahaytiyan dhiina Da- dadkan oo matalaaw dowladda federaalka ninka jara oo deegaanadan oo oo eh, koonfur galbeed matalaaw wali fadaanay haquuqaadka iyo leeyin shacabweynaha ka nool deegaanada koonfur galbeed iniyoo se toos ayoonka sheenan sida oo geeka hatuun hatan jeedni hildhibaankana idris abdaktar ous hata geeka jaamacadda khayre university ninshaani boqolka arday marka walilana lankast oo deegaankan dhaladay dowladda federaalka ka jara ama wasiir haw ama hildhibaan haw wali kalena may la rahay dhibaatada oo dalka yaalla ama waxyaabaha oo deegaanka adalaha koodoorada imbaahanyi haddanee kalena tan lamaa dadka oo dibadda jara aragoo haytaan geeka may la rahay inionay dad dhibaataysan iyo kanoolin deegaanadan ini ra-iisul wasaaraha boqol qof may la rahay jaamacada afar sana usub yabsheeku ka deega ya teegagna wali siinglana ay siigna dalkan wal ha ka deega ha araga diban fiiriya dadka dhibaataysan oo walbarashada aan baahan dadka oo may la rahay aan oboodni iniyo walbarashadii oo isku dhiibaan dadka oon oboodna may la rahay deegaanadii oo dhow dhowaay wali olaada ku baraka idiyoona wali oo may la rahay ee abaaraha ku baraka idoba dadkaasayna walanka deegaasinglana dadka oo baydhow kaga qayliyaayo oo mayla raayile una koonfur galbeed antaana kaasa ana lena walisin sheeganes dhinaasa mafalka mayla raaye dadweynaha oo dhibaataysan hay fiiriyoy wala dadweynihii sheenti yargoy iskool haatoy walbarasho haatoy haatoy mayla raaye bii haatoy haatoy mayla raaye baad haatoy walada sheenti hal argoy bulshada madaasa may keeraas elele lanka muwaadinu marka muwaadinlimada wali sheegase ini wala lanka kaan baahanyi ada sheegda haddii meel dharaay walbarasho oo oo yeeta dibaddeeta iyo tan dalka gudaa yeeta inaad ha sheegda ini biidhaamin eh, deegaanada hatigeeka oon badanaa ku jara ini eelal ada sheenta wal badan ada subidoo liimbaahanyi marka arrintii hayti wali lanaa eh, eh, wali iidanka kama hadnagaane ra-iisul wasaaraha khayre oo geeka boqolka arday haniinka deegi eh, haddii un ana maamulka degmada baydhabo oo waan haniinka dhiibi hildhibaankan idris abdidaktar iyada iyada maylanaa khayre maadsanta ti oo shacabweynaha koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo degmooyinka dhan walaay kiilahay ya bilowtya kalena marka insha allahu taasiin wali sheenasay wada shaqaynta koonfur galbeed dowlad goboleed koonfur galbeed iyo dowladda federaalka iyo hildhibaanada oo mayla raayo hata geeka ningma talaayaan ningma talaayaan dowladda federaalka ninka dhajaraan oo yoon wali un haguugaadan lan in hanin kugaadna un fadaana iyada iyadanka kama hadnagaan khayre maadsanta insha allahu eh, hildhibaankan oo una iyadinka kalsoogna suuna eh, dadaalka dheerusa suubi eh, doodbadan madilanka dadkay hangan baahanyin haanasaan baahana kan aa us era ya mayla rahay wallaanka deega kor haddii aad mayla rahay siyaasad kale iyo wasiir koo waaye iyo hildhibaan koo waaye leeb adan doodow galla mayla rahay lan wal kii aamina male bulshada nool ma kii aaminaas mayla rahay hukuumadda nool ma kii aaminaas marka walikii lanaa dadaal fayla dadka dibadda jaraan isiingna maysiin lanaa arag oo haytaan geeka sidii liinku danqadi dadweynaha eh, hildhibaanada geeka oo oo oo walgorodka eh sidii oon ku danqadahayn walbarasho haatoy ayuunoo walayafadaas marka walisiin lana aysiingna ha araga deegaanadii tin jaamacadoo dalka iyo dibaddaba maysin lana marka dadka dibadda walka deegi marka aysiin walisin lana salamada ayni maysin ku rajeene hagga aan saartaan waan hadadaalan iyada iyadan maasantiin iri yaalla salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu